lagu dacwoon oo bulshadii odayaashada dhaqameedka iyo maamulka dhammaan waa la shirnay amisoma ka shirnay wixii arrimaha gudaha waa dhamaysanay insha allahu tacaala haddana waxaanu ku waajibnahay elbert iyo sidii xagga raiiso waa ay gelin lahayd iyo arrimaha jirisan soo baabeyn lahayn mada diidanada annaga hadee annaga dhulka annagii waayo waanu u soconay ayaga keliyii waxay ahayd ogeysin inaan siino ayagayna way nala qaateen oo inayna gelbiyaan oo aan meesha wada aadna xaggana ciidamay ayaga ka tirsanaa jooga oo ayaga ka tirsan halkan taas waaye inay wax walba ogaadaan oo goobjoog u ahaadaan ayay noo raacoyin in ummadda la dejiyo oo hadda fabqalada siyaasadeed marxaladan hadda lagu jiro oo iska adagoo abaarahan iyo hadda dagaalo sokay inay meesha ka dhacaan aan ka biyodiisanaa annaga arrinta ayaan ka horjeednaa inaan ummadda wax u sheegno wax ka baabicino nabadaadaan xoojinaan noqonnaa waxaan ugu soconnaa ummaddii meesha degeneyd oo walaaroogu lagu dhixay maamulkoodii koonfur galbeed ay ka tirsan yihiin oo bulshadii meesha degenayd inaan arrimaha inaysan macnaha waxabooneyn oo dagaal sokeeya ay suuragelin karto arrimaha ay dadka abaabuleen oo dad aan deegaanka u dhalanin oo oo meelaha kasoo yaacay oo meesha yimid oo arrimo la yimid arrimaha inaan ka hortagno oo arrimaha aan ka baabicino ayaan rabnaa oo bulshadaas nabad ay ku wada noolaato dowladnimadoodii iyo dadnimadoodii iyo wadajirkoodiina ay ilaaliyaan aan rabnaa magaalada xudra ayaa lagu wadaa